gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir oo xiliyay gudoomiyaha degmada wadajir ayaa waxay si wadajir u dhagax dhigeen wadooyin la saarayo interlog kuwaas oo muhiim u ah isku socodka degmada wadajir ee gobolka banaadir gudoomiyaha degmada wadajir ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey dhismaha wadooyinkan mudana gudoomiye soo dhowow maanta waxaad goobjoog tahay ama aad u timid inaad noo dhagax dhigto waaxda waaxda timacadde waddada ka soo bilaabata laamiga xaawataako ee ilaa garaashka muuse suuli ku tagto waa hal kilomitir ballac ahaan waa shan iyo toban mitir madiino way ka baaxad weyntaa dhanka waddooyinka gobolka banaadir intiisa kale waa magaalo dalxiis waa magaalo loogu tala galay in si bilicdeedu u muuqato waddooyin waaweyn loo diyaariyey inay la jaanqaado magaalooyinka caalamka gudoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasada maamulka gobolka ah banaadir mudane yabooh ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ahmiyad gaara siinayaan bulshada degmooyinka ah gobolka banaadir ee u istaagay dhismaha waddooyinka si isku tashiya farxad weyn ayay noo tahay inaan maanta joogno degmadii wadajir oo horumarka ka socda gobolka banaadir qaybteeda ka qaadanaysa waa ku faraxsannahay in degmooyinku tartan ay ku jiraan waa ku faraxsannahay in lagu tartamaayo horumarka hadday tahay midda amniga hadday tahay midda waddan dhisidda midda bilicda iyo nadaafadda iyo isku xirka bulshada sida ay ugu tartamayaan degmooyinku aad iyo aad baan ugu faraxsannahay degmo kastana sidaan ayaa laga rabaa madiina gaar ahaan degmada wadajir waddooyinkeedaan sidaa u quruxda badan oo sax u waaweyn oo ugu yaraan halkii waddo ay mari karto afar baabuur shan baabuur hal mara haddii interloog laga dhigo xaafaddu waxay ku noqonaysaa qaaliyay ku noqonaysaa waxaa ku qurxoonaanaya xaafaddaa ku qurxoonaanaysa jidadka iyo nadaafadda iyo maaragtay wax badana iska beddelaya maamulka gobolka banaadir ayaa maalmihii dambeeyey waxa ay wadeen dhagaxdhiga dhismooyin qaab casri loo dhisay xarijarka kuwo lasoo gabagabeeyey dhismahooda